bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado hadahayoo kale aad ka dhegaysataan raadiyaha cadaado subax walba marka laga reebo subaxnimada jimcaha
haddii ay shalay samayd qad iyo samir ay lahayd aadmiga isula sarraysay soomaalida maanta joogta saluug badan baa ku dhacay soomaalinimadii saluuge dhaqankoodii suubanaa saluuge waddankoodiina saluuge qarannimadina saluuge midnimadoodina saluuge madaxdoodina saluuge magacoodina saluuge midabkoodina saluuge afkoodii samaana saluuge ummaddan isi saluugtay inaanay ka sarrayn cidina allow sadrigeeda geli soomaalida maanta joogta xumaantaasuulisaydaadi abuurtay ooda qishiimaysiisay ummadii nebigiina soomaaliya ku arooray
markale subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay sagaalka bisha labaad sannada labaatan labaatan dhegeystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona maraykanka oo faahfaahin ka bixiyey duqayn ay ka fuliyeen gobolka jubbada dhexe waxaa sidoo kale barnaamijka dhegeystayaal aad ku dhegaysan doontaan ciidamo loo diyaarinaya howlgal ka dhana al-shabaab oo laga samayn doono gobolada hiiraan galgaduud iyo mudug oo lagu soo bandhigay deegaano ka tirsan gobolkan galgaduud waxaa sidoo kale barnaamijka dhegeystayaal aad ku dhegeysan doontaan madaxweynaha soomaaliya farmaajo kulamo gaargaara la qaatay madax ka tirsan urur goboleedka igaad magaalada adhisoobee dalka etoobiya kulamadaasi wixii looga hadlay aad barnaamijka ku maqli doontaan dhegeystayaal gobolka gadana waxaa jira xiisad u dhexaysa ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka jubbaland ciidamo taabacsan waxaana cabsi laga qabaa in dagaal mar kale uu ku dhex maro magaalada baled xaawo ee gobolka gado haddaba waxaan dhegeystayaal idiin soo gudbin doonaa xogo la xiriira xaaladda guud ee gobolkaasi barnaamijka qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku dhegeysan doontaan qeybaha dambe ee barnaamijkana dhegeystayaal waxaan idiin soo gudbin doonaa xubinta kalamaan haddii allah awooda raalli ka noqdo gabagabadana waxaad maqli doontaan
dood ku gelinabi waad dardaarane dunyadan hee hadday diidaan dirqi ku cabina dad maxaa tiro dul walaala dan wadaaga oon isdiiday aynu doone dhaman bolkiyo damac duniya iska dayo
gabagabada ayaad maqli doontaan dhegeystayaal barnaamijka waxaa soo saartay hayaan maxamuud anigoo shirmaarkaan oo idinla socodsiin doonaa farsamadana waa hashim yare mar kale dhegeystayaal u diyaargarow wanaagsan barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado waa dhegeystayaal mar kale subax wanaagsan akhyaarta dhegeystaay saaxiibayaal dhegeystayaal aanu ku bilowna gobolka gadow xiisad u dhaxaysa ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa taabacsan maamulka jubbaland ayaa ka jirta gobolkaasi gadow waxaana xiisadda ay ka dhalatay kadib markii dowladda federaalka soomaaliya ee ciidamo geysay gobolkaasi degmada baled xaawo ayaa xiisadda ugu badan ay ka taagan tahay iyadoo halkaa shalay dagaal uu ka dhacay u dhexeeyey ciidamada dowladda iyo kuwa taabacsan maamulka jubbaland haddaba guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka gado dhanka dowladda federaalk soomaaliyana taabacsan axmed cali daahir ayaa waxaa uu waraysi gaara siiyey raadiyaha cadaado ugu horreynna waryahaga xasan axmed maxamed ayuu u warramay waxaana ka warramay xaaladda gobolka iyo sida wax uga dhaceen halkaasi waa mahadsantiin waa ku dhowahay walaal degmada balaxaawo maanteeto niman dhinaca jiray mandheera oo dhinaca kenya horta saa u ogsiiyey u ogtahayba markaan qof aan aqoonin ah u sharaxayo inuu wax ka fahmaan raa labada magaalo oo kenya iyo soomaaliya waa mandheera iyo baled xawo oo isa saaran way isku dhegan yihiin labada qoysna dabkay kala qaadan karaan waa gartay
markay saas tahay ayaa waxay sameeyeen kuwii laba maagareysin bay kala leeyihiin ama laba kastan dhinaca kastanka kenya ayaa waxaa degan dhinaciisa waxaa degan ciidanka indhakorey taabacsan wasiirkii hore ee amniga jubbaland ciidamata daacad u ah ayaa waxay degan yihiin dhinaca shishe ee dhanka kenya ee xuduudda ay degan yihiin ciidamada dowladda federaalka ah iyo ciidamada hore oo dowlaa ayagana waxay degan yihiin dhinaca soko ee soomaaliya waxaa dhacday in ciidankii jubbaland ee dhinaca shisho deganaa ay usoo tallaabeen xuduudda soomaaliya ayaga oo xaafadaha geeska ah kasoo galay magaalada kadibna xabad ku furay shacabkii iyo ciidan meel degan ciidankii way iska caabiyeen xabaday ayagana ku fureen way iska celiyeen waxaa ka dhintay hal nin baa kuwaas ka dhintay laba wiilna way ka dhaawacmeen allah u naxariisto labada dhinac waa soomaali wax faa'iidaha nooguma jirto Mhm.
ee mana ku farxayno ee, ciidamada ciidamada jubbaland ka tirsan ee weerarka soo qaaday ee imise askari ahaayeen
ee, toban iyo laba nin baa lagu sheegay inay ahaayeen waa garta qorshahoodu ma wuxuu ahaa inay weerareen ciidamada dowladda federaalka ee geysa degmada mise wuxuu ahaa weerar guud oo degmada iskaga soo qaaday maya arbushin bay ahayd inay arbushaan oo sadqaayo iyo yani dadkii ay sidaas ku rigaan unbay ahayd sida hadda iila muuqato iyo inay mishin maaganaayeen oo shacabka qaarkiis inay dhibaateeyaan rabeen ma kala garanayo sababta maana cuduro waxay u soo galeen waa ciidankii unbaa arkay waa garta xabaddeena ciidanka isla ciidan ba ma maamulka degmada xaruntiisa ma gooma qaxay dad ku sugnaa ay ahayd meesha la weeraray ciidanka jubbaland ka tirsan ay weerareen maxay ahayd meel shacab joogay xabado ku fureen markay kaftan kasta dhinaca oga soo galeenba shacabkii iyo meeshiiba umayna aabiyeen xabad bay ku fureen ciidamada oo meesha ka agdhawaada markiiba een u gurmaday xabadayii meeshaas ee ay weerareen ma goom qaxi bay ahayd ee maqaam noocee waa meesha la weeraray
waa meel dukaan ah dukaan baa ku yaala meesha xuduudda ah waa gartan bartamaamidkan ee dukaankan ku yaala xuduudka maxay ahayd marka meeshan ma meel ciidan joogaan bay ahayd ma meel jeed kale Maya, ahayd?
meel ganacsi Maxay ahayd?
ganacsiga meelo ganacsi dukaamo badan oo xuduudka ku yaala iska soo horjeeriyay baqaaro iyo dukaamaha meeshaasay xabadda ka bilaabeen oo ka rigeen isla markiiba ciidanka u dhawaa oo kastanka joogay dowladda Mhm.
kuwiibaa markiiba meesha imaaday een, kuwiina markiiba xabadada ciidanka hataa ku fureen ciidanku wuu iska caabiyey iska caabinta hal nin baa ayagaa uga dhintay laba ninna waa uga dhaawacmeen waana baxeen waa kadib ma waxaa dhacday?
gartan ka dhintay ee mandhica dowladda mise waa ciidankan ee wasiir janan taamacsan oo duleedka ku sugan ee balad xaawo
wasiir janan eh, wasiirka hore amniga indhakori cabdirashiid janan kuwa taageersan baa nin ka dhintay labana ka dhaawacmeen waa gartay ciidamada dowladda dhankooda waxaa soo gaaray
maya ciidanka dowladda waxaa la soo gaarin laakiin nin shacab aha se- yaa dhaawacmay inkastoo marka uu dhintay na la yiri haddana inuu nool yahaa noloshooda isbitaalka la geeyey oo oo uu runaya xaaladiisa aada u wanaagsan waa gartay marka meeshan ay ku sugan yihiin ciidamada taageersan ee wasiirka amniga ee jubbaland iyo kuwan dowladda federaalka meesha ay ku sugan yihiin ee in mise isku jirtaa
aad bay iskugu dhoweeyeen aada iyo aad bay iskugu dhoweeyeen wax badan saa uma kala fogo waa gartay ciidanka jubbaland ee wasiir janan taageersan ee ku sugan duleedka waxaa maanta buuxday ee madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuud see aadan iyo wasiir janan iyo mas-uuliyiin kale jubbaland ka tirsan marka haddii aada isku dhow yihiin sidee suurtagal u noqotay in wasiirka amniga oo ognahay inuu baxis ka yahay dowladda federaalka in ciidanka oo meel federaal kula hadlo islamarkaasna oo balxaa meel dhow ku sugan yahay
ma joogaan dhanka soomaaliya inaa inaad faantaa u malaynayo warkayga waxay joogaan dhanka kenya kastanka kenya ayay joogaan dhinaciisa marka xuduudda soomaaliya kuma jiraan hadda waa gartay marka meesha uu ku booqanayo uu kula kulmaayo ayagoo dhanba kenyay joogaan mandheeray joogaan oo dhanka kenya ah marka waa wadan kaley joogaan oo xuduud ah meel u dhow xuduudkay joogaan laakiin ma joogaan dhanka soomaaliya wuu- wuu soo booqan karaa wuuba la joogaaba madaxweyne ku-xigeenka jubbaland eh, wuu la joogaa wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha cabdiraxmaan cawar wuu la joogaa Mhm.
maxaa la dhihi jiray eh, jandaal dhuumaal wuu la joogaa Mhm.
yacni derflosoosaa ma ka fogo meesha meel kala fogmaa laakiin kuwan dowladda federaalka ka socda waxay xireen xuduudda soomaaliya ay joogaan ayaga ma gudbin ba gudaha ciidamada jubbaland ka tirsan ee soomaaliya kuma sugnaa waxay ku sugan yihiin ee gudaha waddanka kenya
aad iyo aad ha saas wey Ee, marka haddii ciidan xuduudkan ay ku sugan yihiin kuwan dowladda taageersan oo dowladda ay geysay ee bal xaawo sidee suurtagal noqotay ciidan kasoo gudbaya xuduudkan ay joojiyaan oo ay mataqaana la socdaan dhaqaaqa xuduudka
Een, xuduudka oo dhan ciidanka ma dego ciidankan meel buu degaya kuwaasna meel bay degan yihiin magaaladana sida aad ogtahay waa wad- waa waa xuduud dheer wey dhinac bay ka soo galeen beledka toos umayna soo dhexgelin
waa hagaag saaxiibayaal dhegeystayaal kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha ku-xigeenka dhinaca arrimaha bulshada gobolka gado axmed cali daahir oo waraysi gaara siiyey raadiyaha cadaado dhankooda maamulka jubbaland ayaa ka hadlay waxyaabaha ka socda ama xiisada ka taagan gobolka gado iyo dagaalada halkaasi ka dhacay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland cabdiraxmaan maxamed xuseen ayaa waxaa waraysi gaarsiiyey raadiyaha cadaad wuxuuna ka hadlay dagaaladii shalay ka dhacay gobolka gedo gaar ahaan degmada balad xawo iyo xiisada halkaasi ka taagan waryahayga xasan axmed maxamed ayuu u waramay
waa mahadsan tahay degmada maanta waxaa ka dhacay ciidan ciidamada garaawiista jubbaland dadka dhalinyaro ahoo goobo ganacsi wax ka iibsanaya ayaa waxaa rasaas ku furay ciidamada laga keenay goob mardhow muqdisho oo sababtooda lagu soo daagulaya gobolka gabo
waa gartay rasaastan ku furana waxaa ka dhalatay dhimasho iyo dhaawac shacab iyo ciidamo wale waa gartay marka laba dhalinyaro saddex ay ahaayeen mid kamida wuu dhintay midna dhaawac fudud baa gaaray midna wuu baxsaday waxaa ma gaarin aha ragga kale oo dhankaan ahaayoo soomaaliyada ayagana laga soo qaadbalay magaalada muqdishona rag waa gartay afar afar waxaa ka dhintay dhowr kale oo ka dhaawacantay marka maalinta marka arrintaasa ka dhacay degmada balxawo kolay anaga dadka soomaaliyeed guud ahaan loo taafiirina waa gartay gaar ahaan deegaanada deegaanada loo yaqaano ma ahayna insha allahu waa oo tala kama bala gaari doona waa gartay meesha ciidankan lagu weeraray oo ciidankeena aad leedahay waa lagu weeraray maxay ahayd meel noocee waay waa magaalada bartamaha leenahay goobaha ganacsiga ganacsada ay wax ku iibsadaan meel ka mid aho laga dukaamaysta yahay waa gartay marka meeshaan ma saldhig ciidan baa ka ag dhow oo ciidankan ay dowladda geysay balxa oo ay degan yihiin maya meesha waa magaalada sarfiinaale magaalada bartankeeda weeye waa meesha magaalada dhexdeeda hayda dadku hadday ciidan yihiin hadday shacab yihiinba laisku daba marahayo qof walba uu marahayo weeyaan magaalada bartamaheeda ayaa waxaa lagu furay waxay nabad ku fureen rasaas aan cidna looga aadayeelin oo aha laiska laiska furay waa gartay mise waxaa rabnaa meeshaan la weeraray ma ciidanka dowladda halkaas ee geedaa ku sugnaa mise waxaa laga warayay ciidankan jubbaland ka tirsan ee meesha ka dukaamaysanaya
walaa ujeedkooda lahaa ciidankan jubbaland in la weeraro laakiin meel istiraatiiji ciidan oo wax lagu weerari kara iyo meel hadda cid gaar ah ay wax ku noqonaysa maana meel bartamaha magaalada ee ganacsatada iyo dadkii iyo carruurihii iyo ee ay wada wada yihiin bay ahayd magaalada bartankeeda waa gartay waxaan xog ku helnay in ciidanka jubbaland ee dukaamaysanayay in hay-adaha amniga ee ciidanka halkaasi la geeyey ay ku wargeliyeen in ci- ay iska dhigaan qolyaha ay wataan Eh, kadibna ay ka amar diideen ciidanka jubbaland ee adinkeena taageersan eh, saasna ay wax ku bilowdeen xog noocaasna soo gaartay ciidamada dalku sharciyad bay ku dhisan yihiin hadday dowlad goboleed yihiin iyo hadday dowlad dhaxa yihiinba ee, dal ciidan ah oo sharci ku dhisan oo mushaar qaato oo lambar laho dowladii ay dhisatay dadka qoriga horta ayaga lafteeda waxay tahay arrin ee, sharcigana dad ku ah dhow laba sano ayna qof uusan qaadan karin waa gartay
marka arrintaas waa jirtay waa hadalada waxyaalaha meesha ka dhacay oo hadalka ka bilowday meesha sidaas u ahaa laakiin waxaa lala yaabay waxaa weeye ciidanka dowladda ka sheeganayo dad shacab ah oo meer tuuran oo laba wiil oo askar ah oo kuwii toddobada sano shabaab la dagaalamahayay ah Waa gartay, rasaas- ee- rasaas oo codda looga qaado dadka magaalada dhan rasaas oo codda looga qaado aha
waxaa aan lala yaabay oo fajaca noqoto taasi ahayd ayadan weliba maanta ay ahayd maalinka madaxweynaha soomaaliya la doortay waa gartay marka eh, wasiir waxaana eh, noo magaala qaar ka mid ah ee saraakiisha ciidamada haramcad ee bidxaawi ku sugan oo aan wareysanay waxay qaarkood noo sheegeen in saddex iyo toban askari oo adinkale taabacsan inay weerar ku qaadeen goob lagu shaaheynayo oo ku weysanaayeen ciidamada haramcad halkaasi ku sugan iyo dad shacab ahaa ee khasaarana uu ka dhashay walaahi horta anigu arrimo cad waxaa la dhahaa afkoon baan ka maqli jiray waxaa hadda mooryaan oo malaysiya laga soo daabsaday xamar annaga aan u naqaana bay hadda waxaa meesha joogo arrimo cad iyo waxay noqdaanba iyo iyo iyo sigaaro waxay noqdaanba Eh, laakiin waxaan kuu sheegaa markaan kuu sheegayaa dhab ah laba wiil saddex wiil oo iska socoto oo dadka magaalada eh, askarta u ahaa ka mida ugu imaadeen dhowr maalin bay joogaan oo dadka shaqeynayo shabaab magaalada kicelinayo isdhexay deegaan saddexda degmo oo koonfurada soomaaliya isu socoto kow iyo tobanka sana dadka shabaabka difaacayo daraawiishta jubbaland ay ahaayeen meel walbana dowlad goboleedyada ciidanka dowlad goboleedka iyo ciidanka dowladda federaalka inay ka joogaan oo shaqadooda qabtaan wuxuu sharciga dhigayaa sabab hadda aan dhahno qalab baa meeshaas ee ciidamada jubbaland sameynaya ma jirto Eh, oo waxaa dhibaatada marka aan la yaabna waxaaba ah nin laba ciidan oo hadda is kala fikir duwa hadday rabaan ha isxabadeeyaan Eh, sababta aan la yaabna waxa ah nin calanka soomaaliya gacanta midigta uga garan tahay oo cashuurtii lagala qaaday rasaastii lagu gaday iyo qoriga lagu gaday sito dad shacab oo meel badan oo xabad ku furo oo nin ahayn oo laba ahayn oo saddex ahayn taa laga yaabay taas wey
waa ka dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaadad siddeetan iyo siddeed dhibic shanna waad naga dhegeysanaysaan dowladda maraykanka ah, ayaa ka warbixisay duqay inay ka fulisay gobolka jubbada dhexe taliska ciidamada maraykanka africom ayaa sheegay in laba duqayn oo khamiistii lasoo dhaafay lala beegsaday dhisme ay al-shabaab ku leeyihiin meel ku dhow deegaanka jilib ee gobolka jubbada dhexe ay ku dhaawaceen laba ka mid ah ururka al-shabaab oo halkaa ku sugnaa qoraalka ayaa lagu sheegay in kham- in qiimaynta weerarkaasi uu maraykanku ilaa hadda sameeyey ay muujinayso in saldhiggaasi al-shabaab lahaayeen la burburiyey laba ka mid ah xubnihii halkaa ku sugnaana ay dhaawacmeen qoraalka waxaa uu intaa ku daray in ilaa hadda aysan jirin cid rayida oo weerarkaasi wax ku noqotay maraykanka ayaa duqayn cirka ah oo si joogta ah uga fuliya soomaaliya iyagoo al-shabaabna inta badan ku sugan gobollada jubbooyinka shabeellooyinka iyo meelo ka mida gobollada dhexe baa iyo bakool la beegsada waxaa sidoo kale ay duqayn la beegsadaan kooxda daacish ee ku sugan buuraleyda gobolka bari ee dowladda dowlad goboleedka puntland markaana gobolkan galgaduud ciidamo dhowaan loo diiwaangeliyey ka mid noqoshada ciidanka qalabka sida gaar ahaana xoogga dalka kuna jira dugsiga tobabarka aruuris ee duleedka deegaanka xanabuuro ayaa waxaa kormeer la xidhiidha howlaha diyaarinta ciidankan ku gaaray gaashaanle aadan siyaad cabdi taliyaha xigeenka qeybta koob iyo labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka taliyaha ayaa warbixin waxa uu ka dhageystay saraakiisha xerada iyo guud ahaan taliska dugsigaasi oo ka warbixiyey tallaabooyinka loo qaaday diyaarinta ciidankani taliya ku-xigeenka ayaa ciidamada kula dardaarmay isku diyaarinta hawsha adag ee laga sugayo oo u baahan dhiirhanaan iyo ka faa'iidaysi casharada la siinayo muddada tobabarku socdo sidoo kale islamadasha ayaa lagu qabtay bandhig dhiirigelina oo ay soo qabanqaabiyeen kooxda horseeda ciidanka xoogga dalka qaybtooda koob iyo labaatanaad kuwaas oo dariyad iyo macnaha dhab dhammahaanshaha dagaalka lagula jiro kooxaha ka soo horjeeda dowladda halkaasi ku soo bandhigay waxaana taliyaha uu sheegay in ciidamada loo diyaarinayo howlgallo ka dhan ah al-shabaab oo looga saarayo gobollada hiiraan galgaduud iyo sidoo kale gobolka mudug qeybo ka mid ah waxaana ciidamada uu sheegay inay si dhaba ugu diyaargaroobaan gulufkaasi dagaalka oo al-shabaab lagu qaadi doono islamarkaana shacabka soomaaliyeed gaar ahaana dadka ree gobollada dhexe ay si weyn uga warsugayaan ciidamada xoogga dalka waa dhegeystayaal markaana wasiirka waxbarashada soomaaliya wasiirka waxbarashada soomaaliya cabdulaahi goodax barre ayaa mar kale ka hadlay khilaafka waxbarasho ee puntland iyo dowladda federaalk soomaaliya sidoo kalena u jawaabay qaar ka mid a ardayda deegaanada puntland oo cabasho muujiyey ardaydaas oo dhigatay mid ka mid a iskuullada ugu waaweyn magaalada boosaaso ayaa waxaay dalbadeen inaan la siyaasadeen shahaadadooda waxayna sheegeen inay diyaar u yihiin inay galaan imtixaanka dowladda iskuna kalsoon yihiin ka wasaarad ahaan waxaan diyaar u nahay inaan garab istaagno arday kasta oo soomaaliyeed si uu u helo waxbarasho dhammaystiran islamarkaana u qaato shahaadada caddaynaysa waxa uu bartay ardayda wax ka baratay deegaanada puntland waxay la siman yihiin kuwa kale ee ku nool gobollada dalka ayuu yidhi wasiir cabdulaahi goodax barre wasiirka waxbarashada soomaaliya cabdulaahi goodax barre ayaa ka jawaabay muuqaal baraha bulshada lagu faafiyey oo cabasho ay ku muujinayeen qaar ka mid ah ardayda deegaanada puntland waxaa sii xoogeystay khilaafka dhinaca waxbarashada ee u dhexeeya wasaaradda waxbarashada dowladda soomaaliya iyo sidoo kale maamulka puntland waaga saaxiibayaal dhegeystayaal waxaa la soo gaaray qaybihii dambe ee barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado qaybaha dambena waxaad ku dhegeysataan alaaba xubinta xiisaha badan ee kalamaan oo raadiyo kulmiya ay noo soo diyaariso
war kalamaane war ma haysaane horta i dhegaysta maanta waa sideedda febraayo maalintii la doortay madaxweyne farmaajo war dadka beenta kada arbacay ahayd maalintii la doortay madaxweyne maantana waa sabti waraan hortulanku beentis warafadi laakiin subaxnimo ona go'ana dhali hundurmo oo kii ma yaree aabow geega sideedda febraayo u maalintian dhumaayo li roogay eri markaasa ma yarey may mayka dhumi horta aabow mayka warsaday eray madawiilayan hamiinkasun dhumi ooka kan hati roogu waari suurtagal mee wayeri aan kuu sheegee shaqalu waa sharaftii dhulka sharaxaysay maantoo kale markii madaxweynaha la doortay waatii shacbi weynaha dhan isku soo wada bannaan baxeen maantana hal qof amba laba qof oo meel isla taagan ma u jeed marka say wax u jiraan he war sideeda febraayo maanta facebooka laga xusay nabadaaya facebook tacsiyooyinka leyga la saar ahaan ku nacay war waagii madaxweynaha la doortay wixii dad banaan baxay miyaa facebook loo wada sameey war doorashada soo socota waxaa la yidhi facebooka laga codaynaya war madaxweynaha puntland dele wuxuu yidhi dowladdu waxay noo samaysatay dad baraha bulshada lagu cayo annaguna waa inaan samaysanaa kuwa naga difaaca war hooyadii federaalku waa xanaaqday in la soo caraeliyo maahanana xaaladdu degi mayso mid magaalow xanaaqow siiga yare aa la yidhi moowe puntland aad dowlad war maantoo kale nabadii nool waxay qaadi jireen nagu dayo walaal igu dayo walaal warna miya una samaan lankilinka dayda muhun laakiin humaan inolinka daydo khatartiye leh horta maday isaaqo dadku muka warramayo hum xaad u tiraa hoogaaga ha ka bixine war naga taga sagaalkii feebara ayaan bamooda maalinta raadiyo kulmiya la aasaasay weligeeda madaxweyne la dooran jiray horta waxaan maqli jiray dibiga naasahadag iyo weedha maxaa kulmiyey marka sideedda febraayo oo ah maalintii madaxweyne farmaajo la doortay iyo sagaalka febraayo oo aas-aaskii kulmiyaa waxaa isku xejiyey ayaan la yaabay inuu xidhiir ka dhexeeyana waxaan ku ogaaday ballanqaadkii beeloobe madaxweyne farmaajo maalmahan kulmiye kama baxo maandheeyo raadiya kulmiye ma kulmiye gareenow naqday inta kaleba waa laga cayntaahe ilaahu rabbiyow kalamaan garaan ha naga dhigin arooda aniga waa yaabaye madaxweynihii maantoo kale la doortay aabayne warwar mahaysiine madaxweynuhu sideedda febraayo abisababuu ku xusayaabaa la yidhi oo maanta u duula dee gabal maalintii safarka badan mayn baahan usaraayi maaha war saddex sana ka hor farmaajo ii geeyaan maqlaayay maantana facebookyada waxaan ku arkaayay farmaajo iga fogeeya ambaray xaad facebooka og tahay naga fadhiisa meel furuq ha ku dileen cabdullow madani ii geeyaad keentay war madaxweyne deni wuxuu yidhi meel wiilka xasi macalinka yahay wax kuma darsaneen war waxaadnan u dalilan idiin sheegaa maanta waa sideeda february madaxweyne farmaajona waxaa u haray saddex boqol lixdan iyo afar maalmood oo adeer miyaa kal tirinayseen war caawa haddii laga jiro maxaa haraya war madaxweynadanka la hiidoyniyow war yaala qaran dibisnimaad ku waalateene waxaa la yidhi qaabkeennaan arkayaayoo qaanuun nooma samaysna qabyo weeye ileene doorashooyin qalloocan haddii loo qalab qaato kollay ruux qurba joogaa qaadunkii noqonaaye qofa maalinku eeg iyo qamaar waa lagu daalaye qarsinkii kuwa haysta hadeer maa u qallayno aahey aahey abwaanka hoogaga wadaniyiinta war waxaa kaloo la yidhi been badatay oo badatay oo sii badbadanaysa oo buuratoo buuratoo buuran la ekaatay oo barartay oo barartay oo camanka buux dhaaftay yaa shacabkii lagu baabaashaye sowla bi'i maayo war aan hele been luto leylata lutiyana mardhow wal siibi doonahan shib noo dheh war naga taga ninka sanduuqi beeliw kuu sheegay adeer been maxay tari booramaan ka imide haa horeba loo yidhi been lagu quraacdana wallaan lagu qadaynayn waxaa kaloo hore loo yidhi how balaaya beydka ku dhex taal bannaan maa looga baxsada balaaya beydka ku dhex taal bannaan maa looga baxsada maya cabdulow ayaantan albaabka taalshiraad gargaraace warnimada heesba may haytay duuq haddii la doorto darajadii la saariyo xilkii daryeeli waaye dawaa bukootay weeye war khadiijo maxamed diiriye miyaa mar kale ku soo celisay haba lagu kala tage war dawooyinka soomaaliya la keeno tayamalaha la yiri war war ma haysaane sagaalka febraayo maalintii redio kulmiye weeyaan kulmiyow bulshadu kama maarante kaafiye ahaaw la yiri war waxaa kaloo la yidhi ku danaysasho gaara haddii aad ka filaysay kulmiya waa kulmiyoo kala sooc ma yaqaana bulshaduu kulmiyaa war kulmiyaho adeseeta kelmad halaale hoo badan ka hadalaana day makorofanka yakin yaala areeborta wajahaday kulmiya dhiidhay warkaas kulmiya dhiidhay warkaas keenan kulama jirto kaamana jirto kulmiye waa waa kala kacde kuwada farxa kulligin kulmiye waa kala kacde kuwada farxa kulligin war abdulow iskeeshow hiblaayo waa u kala kacsantay ee dheegi jiray kulmiya kala kacsan warkii iyaalsiyaha maaha amba waxaan maqli jiray kulmiya koox keligeeda kuma koodmi karayso ka bax xafiiska aniga nafdirkayga waxaan dhihi lahay waa koodii kalamaan kulmiya kaafisoy aate
waa hagaag saaxiibayaal dhegeystayaal waxaa la soo gaaray qeybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado khiyaartan dhegeysata ee barnaamijka waxaa soo saaray faadumo maxamed anigoo sharmaarkaana waa idinla socodsiinayey dhanka farsamadana waa haashimiir inta barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono ammaan alla waxaan idiga tegaynaa heestii hordhaca barnaamijka aan idiin ballanqaadnay dhegeystayaal
anoo daacada wadan gooniya dood ku gelinabi waad dardaarane dunyadan hee hadday diidaan dirqi ku cabina dad maxaa tiro dul walaala dan wadaaga oon istiiday aynu doone dhaman bolkiyo damac duuniya iska dayo iska dayo dadka lamid